asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteennii haddii eebba idmahayo aynu hadba qayb hor leh ku soo qaadan jirnay innaga oo xubintaas iskula eegayna haddii eebba idmahayo qaybo nolosha khuseeya teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas haddii eebba idmahayo aynu horay u wadaagi jirnay qayb ka mida teenan maantana waxa ay khusaysaa nolosha iyo ummad kaste qaabka ay u nool yihiin waxyaalaha laga yaaba inay dadka dhanqarya ku noqdaan ama dhagri karaan iyo waxyaalaha laga yaabo inay dhooldhoolin iyo barwaaqo u horseedi karaan xubintana sideedaba waxa ay cabirtaa ama ay tilmaan ka bixisaa nolosha waxa u xun iyo waxa u san labadaba markay nolosha waxa u xun ku tusayso waxay ku leedahay iska jiri qaybahaas nolosha uma fiicne ha isku geli markay waxyaalaha nolosha u wanaagsan ku tusaysana waxay ku leedahay sidanaa nolosha u fiicane nolosha waxay u baahan tahay dariiqaase dariiqa qaadsi markay musuq maasuq kaaga digayso waxay ku leedahay akhri iyo adduunba baraka ma lehe iska daa markay kaaga digayso ama ay wanaag kugu toosinaysana waxa ay ku leedahay wanaagga ayaa wanaagsane raac xubinta murtida maantu sideedaba waa waalidkeennii iyo dadkeennii caaqiliinta ahaa erayadii ay dheheen waana wixii ay ummadooda ku toosinhayeen ama ay digniin ku siinhayeen ama ay tusaale oga dhigeen ama ay tilmaan taas iyadaa ayaa ah midda innaguna aynu halkan ku wadaagno innaga oo isla eegayna hadba xubinta gacanteennu ay soo qabato haddii eebba idmo teenan maanta aan soo qaadanayna ama aan soo qabanaynana waxaa la yidhi duul hoggaan liita labo ayaa qaribta waxaa la yidhi duulkii xuni laba ayuu ka dhintaa ama dadka xun ama qoladii xuni labay ka dhimataa ama bulshadii liidataayey laba unbay ka dhimataa markaasaa lagu leeyahay ilaa labadaasu ay dhintaan oo labadaasu ay noqdaan labada bulshada dhibaatada ku ah dee bulshadu ma xumaan karto haddii labadaasu ay hagaagsan yihiin bulshadu way hagaagsanaanaysaa sidaasaa lagu leeyahay waxaa lagu yidhi waa duul hoggaan liita labo hal bay ka dhintaan duulka hoggaankiisu liito laba hal bay ka dhintaan labadaa halow maxaad kala tihiin midow ahan iyo hiigsiga fog hanka iyo hiigsiga fog iyo horumarka iyo howlfulinta labadaasay ka dhintaan waa laba labalabo isu saaran labo mid walba ay labo isu saaran tahay weeye waxaa la yidhi duul hoggaan xun laba hal bay ka dhintaan hankiiyo hiigsiga fog iyo horumarkiyo howlfulinta labadaasay ka dhintaan marka lagu leeyahay han iyo hiigsi dee wax ujeeddoo fog ama qorshaha boqol sane ka bacdi waxay awlaaddu u baxsan lahayd allaw yo hadda yaa intuu madaxda afka soomaaliga ku hadasha ama soomaalida madaxda oo dhan intuu soo shiriyo yaa dhaha boqol sane ka bacdi maxaad u qorshaysan ilmihiin iyo awlaaddiin iyo carruurta aad awshanaadka u tihiin wax qorsho ood sayska u dhigteen ama aad aasaaska u dhigteen ama aad sal dhigteen oo maanta taagan oo boqol sane ka bacdi aad ugu talagasheen ma jira madaxda soomaalida oo dhan yaa soo weydiiyey lagama helayo waa higsigii fog ma ogtahay maleh horumarkiiyo howl fulintuna dee howlfulinba ma jirto waa musuq maasuq labadaasba way ka dhinteen soomaalidu marka labadan ay ka dhimatay hankiiyo hiigsiga fog iyo horumarkiiyo howlfulinta labadaadba waa ay ka dhinteen mahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idinka iibi waxaa la yidhi bakayl iyo beenaalaba looma boholyoobo